wasiir ku-xigeenka wasaaradda beero iyo waraabka ee dowlad goboleedka jubbaland ogaas ali sokor ayaa weliba degmada kismaayo ka daafure aqoon iswadaarsi iyo wadatalado ka saabsan istaraatiijiyadda qorshe howleedka beero soomaaliya furitaanka kulanka waliba goobroog ku hayana mas-uuliyiinku dareerta wasaaradda beero iyo waraabka dowlada federaalk soomaaliya iskaashatooyinka beeraleyda jubbaland walibana dusa dareer kulanka lonku dooda doone arrimo muhiimkan ee beeraleyda soomaaliya ankoreen maxamed yaasiin oo ah la taliyaha wasaaradda beero iyo waraabka ee dowlada federaalk soomaaliya yaa faahfaahin ku bi ujeedka iyo muhiimada kulanka
annagoo ah tiim ama koox ka socotay koox khubro ah oo ka socotay wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk soomaaliya iyo khubro kale oo uu hogaaminayay ama uu ka socday walaalkeen maxamed oo isagoon ka socday hay-adda niras oo wasaaradda beeraha ka caawinaysay ama ka saboodgaranaysay diyaarinta istraatiijiyaddan ayaa waxaan ka nimi magaalada muqdisho dhowr beri ayaan hadda halkan joognay oo aan ka wadnay in aan la tashi ku samayno dhammaan qaybaha kala duwan ee daneeyayaasha beeraha oo ugu horeyso wasaaradda beeraha iyo waraabka ee jubbaland iyo sidoo kale iskaashatooyinka wasaaradaha kale oo xiriirka la leh maxaanku wax soo saarka beeraha iyo iyo iyo iyo guud ahaan wasaaradaha ka qayb qaata kobaca dhaqaalaha sidoo kale waxaan la tashi la lahayn qaybaha kala duwan ee daneeyayaasha beeraha ay ugu horeyso iskaashtooyinka ognahay inay yihiin lafdhabarta wax soo saarka beeraha iyo dadka ka shaqeeya ama ka ganacsada wax soo saarka beeraha iyo beergashiga sidaan ka warhayno sektorka beeraha ama qaybta beeruhu waxay lafdhabar u tahay dhaqaalaha dalka waxay lafdhabar u tahay sugnaanta cuntada ee dalka wasaaradda beeraha iyo waraabku waxay mas-uul ka tahay in ay quudiso dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalka soomaaliya ku nool oo ay mas-uul uga tahay inay xaqiijiso inay helaan cunto ku filan inay gaarsiiso isku filaansho dhinaca cuntada ah annagoo arrintaas ka duulayna wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk soomaaliya waxay bilowday diyaarinta istraatiijiyadda qaran ee lagu hagaayo qaybta beeraha
dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beero iyo waraabka ee maamulka jubbaland ogaas ali sokor oo sadaa furi iyo waliba iskaashatooyinka kala dardaarmay iyo sifaylanku faydaysadaan antiwsa dareer aqoon iswaadaarsigu waxaan rabnaa waxaan saaka idiin dhiibno waa xujo xujadaas waxaa waaye beri subaxdii haddaan waayno waxaan maanta qorannay waa idin kugula xisaabtamaynaa waxaan leenahay iskaashatooyinkani waxay qorteen a b c d dadkayna ee ka shaqeeya arrimaha beeraha waxay qorteen a b c d dowladdu waxay ku biirisay intaas intiina iyadoo qoraalaan haysanaa annagana waa haysanaa idinkana waa idiin dhibni wixii ra'yi ahood idinka aruuriseen oo dee bulshada aad ka aruuriseenna waa haddana waan wada wadaagnay oo waan haynaa idinkana waad haysaan waxaan rabnaa berito in ay imaanin cali ageel qaadiy jaamaca anta ka baxayo halkaas waa laga waayo halkaasay halkaas noqotay aysi imaanin waxaan isku ogeen oon maanta wada qoranay berito aan annagu markaan qorayni istraatiiji balaanka ee dowladda wasaaradda beeraha jubbaland ahaan u qorayni waxaan ka fiirinaynay baahida dadkeena dadkana waa wada dadkeena hadday aadaan ugu faraxsanahay inay istraatiiji oo heer qaran ah la samaynayo oo la leeyahay maanta maadaama waddankeena uu ahaa muddo dheer muxuu ahaay si uu iskaga dayacnaa in la leeyahay maanta reer jubbaland maxay qabaan baahidooda waa intee waatan annaga baahidan oo reer koonfur galbeed laleeyahay oo reer hirshabeed laleeyahay oo saaka hal meel inta iskugu imaato laleeyahay isheeg heer qaran aan u samaynaynaa aadaan ugu faraxsanahay oo horumar weyn oo la gaarina waaye halkaasna waan kasii wadaynaa aad iyo aadaadna u mahadsantihiin